waxbarashadu waa sheyga ugu muhiimsan ee uu aadanuhu ku anfici karo noloshiisa tan qoyskiisa iyo midda bulshada uu la nool yahay waana furaha horumarka bulshada degmada dobley ayaa waxaa ku yaala goobo waxbarasho ee maadi iyo diini waxaana wax ka bartaa dhalinyarada kala duwan ee ku nool degmada dobley qaar ka mid ah waalidiinta ku nool degmada dobley ee gobolka jubbada hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa ardayda wax baranaysa ugu baaqay in ay ku dadaalaan waxbarashada si ay u noqdaan kuwa dadkooda wax u tara magaceedu waa maxamed axmed kana mid waalidiinta ku nool degmada dobley bulshadu wax baratay baa wax noqotaa waxbarashadan waa furaha adduunidan hadda aan joogno waayo dad aan waxba baranin qof ardaygan hadduu waxba baranin ama asagana wax ma qabsanaayo bulshadana waxa uma taraayo laakiin qofka hadduu waxbarashada ka meel gaaro qofka asagaa is anfici dadkii waalidkii buu anfici bulshadii buu anfici berito marka muhiimadda ay leedahay inuu ardayga gudbo oo wax barto saddexdaa muhiim bay leedahay marka hore waa inuu asaga uu is anfaco asaga hadduu anfacana waalidkiis buu anfici waalidkii markuu anfacana bulshadii buu anfici bulshadii uu meeshaa ku noolaa degmada hadduu anfacana dalkii oo dhan buu anfacaya marka dambe magacaygu waa bashiir maxamed aadan oo ku nool magaalada doobley gaar ahaan xaafadda koowaad waxaan ka hadlayaa xagga waxbarashada bulshada doobley waxaan ugu baaqayaa diiba waalidiinta noocuu yahayba aabbihii hooyaba ciyaalkooda iyagaa akhriya adduunba iyagaa ka mas-uula hadday xumaadaan iyaga ka mas-uula oo ka mas-uula haddee ilmihii diinta si fiican iyo maadiga si fiican u barta ee akhlaaq wanaagsan ku dhaqmana iyaga unbaa ka mas-uula marka ilmo walba meel buu ka soo baxaa hal la ogaado weliba diinta iyo maadiga diintana inay aada iyo aad ay u qiimeeyaan iyo anila quman wiilashiya gabdhahaba ay u simaan